run ahaantii waxaan u nimid halkan degmada buulburde aan u soo gaarna annagoo xildhibaana iyo wasiirro isugu jirna inaan la dagaalanna al-shabaab maadaama dadkii ay la degeen ayadoo abaare ay jiraan dadkiina ay ku sameeyeen ishor istaag fara badan ee diintoodii ay ka alduufiyeen xoolahoodii ay ka dhammaysteen ayadoo abaare ay jiraan saas darteed qof walba oo reer hiiraan ama soomaali waxaan ka codsanaynaa in argagixisada dagaalka lagula jiro ay qayb ka soo noqdaan si looga cirib diro deegaanada soomaaliya guud ahaan walaalahin shabeellaha dhex waxaan rajaynaynaa in dagaalka si saxa ay u soo galaan oo aadan yabaal culayska ka jira ee mar walba ay shabaabka hooyaadka ay ka dhigtaanna si toosay u soo galaan wadatashigan faraha badan iyo tikhnikadan faraha badan ee lagu hayo cadalana dee sax ma aha mar walba in dee halkaas annaga culayska shabaab nooga imaanayo aadan yabaal horey loo soo gala waan rajaynaynaa shabeellaha dhexa inay sameeyaan ayadana run ahaantii waxaan rajaynaynaa in shabaab maalmaha soo socdana guud ahaan aan ka baabi'in doono oo aan ka sifayn doono gobolka hiiraan marka dhammaantiin aadaan u mahadsantiin salaamu calaykum